sababtuna wax kale maaha waxaan ka xanaanay saaxiibadayda oo shirkaan saxiixay intooda wada ka xanaaneen shirkii halkaa lagu qabtay oo gudoomiyaasha madaxweynayaasha gobolada iyo dowladda dhexe halkaa ku qabatay oo lagu soo saaray go-aamo ka xayuubinahaya xildhibaanada ama golaha shacabka ka xayuu- xayuubinahaya xuquuqdiisa dastuuriga ah oo qaranka iyo ummadda soomaaliyeed loo hayo taas baa igu kaliftay waay waxaa la soo gaaray arrintii dibiwel maalintii aan go-aanka ka gaaray shirkadii dibiwel ayaa waxaa soo baxday dardargelin mooshinkii isaga ah markaan u dhabagalayna waxaan ogaaday in la diidan yahay oo dowladda ama xukuumadda qaar ka mid ah ay diidan yihiin in go-aankaas baarlamaanku ka gaaro waxaan ka xanaaqnay oo aan muddi uga noqonnay mooshinkii aan ka saxixnay annagoo lix iyo tobana xildhibaan gudoomiye jawaari waxaan u aragnay weerar lagu soo qaaday baarlamaanka soomaaliyeed oo hay-ad kale ku soo qaaday waxaan u aragnay inaysan arrintu ahayn arrin jawaariya ay tahay arrin baarlamaanka soomaaliyeed lagaga xayuubinayo awoodiisa dastuuriga uu leeyahay waxaan u aragnay rabitaanka shacbiga soomaaliyeed arrin ka soo horjeeda oo macnaheedu yahay shacbiga soomaaliyeed oo doonayay hantidiisa inuu ka ilaashado dadka boobka ugu yimi sidaas awgeed baanu uga noqonay nasiib daro weli hay-adda iyada ahayd weerarka baarlamaanka ku haysa